بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حقين قيني ما أنت دميسي جهمية ما شقنا ما شقنا وايه والجهمية والجبرية والقدرية ونسأل الله تعالى يثبتنا على الإيمان والشيخ ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم مشبهة و soo tacriifinay iyo muctasileba soo maa jahmiya noo dhiman waxaad tidhahdaa hum atbaacu jahm bnu safwaan hum atbaacu jahm bnu safwaan tilmiidi jacad ibni dirham tilmiidi jacad ibni dirham waljahmiyatu tuطlaqu axyaana tuطlaqu axyaana wayuqsadu bihim nufaatu sifaati caama wayuqsadu bihim nufaadu sifaati caama asalka jahmiyadu waa nimanka la yidhaahdo jahm ibnu safwaan ragga ku abtirsada oo sifooyinka iyo asmaada iyo wax dhanba inkiraba jahmna waa ardaygii jacad ibnu dirham madhabkana waxaa jahm loogu tiiriyey waa maxay isagaa ijtihaariyey waa nashriyey jahmiyana waxaa lagu idlaaqaa kuwaasna waa la yidhahda asalka waxaa kaloo lagu idlaaqaa nufaat sifaat iyo wax allaala waxa sifooyinka ilaahay anfiye o dhan ama qaar ka mida anfiye ama asmaada anfiye ama qaar ka mida waljabriya jabriyana waa maxay waxaad tiraa hum aladiina yusniduuna ficla alcabdi ila allahi tacaala hum aladiina yusniduuna ficla alcabdi ila allahi wayaquuluuna ina alcabda wayaquuluuna ina alcabda majbuurun calaa ficlihi majbuurun calaa ficlihi wahum sinfaani wahum sinfaani aljabriyatu alkhaalisa الجبرية الخالصة وهي التي لا تثبت للعبد وهي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة ولا قدرة على الفعل أصلا ولا قدرة على الفعل أصلا كجهم وأصحابه كجهم وأصحابه والجبرية المتوسطة والجبرية المتوسطة وهي التي تثبت للعبد كسبا وهي التي تثبت للعبد كسبا وقدرة كسبا وقدرة لا تأثير لها قدرة لا تأثير لها كالأشعرية كالأشعرية وهي وعلى يري هم الذين يعني وحلق هالله jabriyadii hum aladiina yusniduuna ficla alcabdi ila allah addoonka ficilkiisa ilaahay u tiirinaya wayaquuluuna ina alcabda majbuurun calaa ficlihi majbuur waa mid la qasbay calaa ficlihiyaa lagu qasbay waxau samaynaa waa ku qasbanya waxau samaynaa khiyaaru male waxa uu samaynaa wahum sinfani waaye aljabriyat alkhaalis jabriyada barxala wahiya alatii laa tuhbitu lilcabdi ficlan walaa qudratanba waxa uu sugmaaya cala alficli aslan jahmin waasxaabihi waa kuwa jahmiya jabriyada rasmiga wax awoodahu leeyaha musugaayaan qofku xarakatuhu waa ka xarakati lee almurtacish waayo kuwa dhahawa waljabriyatu lmutawasida waxay kaloo qaybsanaa waxaa kaloo ku jira jabriyada jabriyada mutawasitada la yidhahdo oo yani kuwaas ka dhow laakiin marka u dambey isku meeli kusoo aroorayaan wahiya alatii jabriyadaas iyo firqadaas allatii tuhbitu lilcabdi kasban wa qudratan ay sugaay qudradaasoo laa tahiira laha waa soo marnay kasb lashcari inuu yahay waxaan la fahmi karin waa waxay ugu talagaleen inay ahlu sunnada ay ugu soo iskaga mid dhigaan laakiin aysan uga mid noqonaynin kal ashcariyati oo kale marka jabriyana waa kuwaas walqadariya soo hartay waxaad tirahdaa hum iyaguna waxaa tiraa hum nufaatu lqadar hum nufaatu lqadar aladiina yazcumuuna ana alcabda aladiina yazcumuuna ana alcabda huwa aladii yakhluqu ficlahu الذين يزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعله يخلق فعله فأثبتوا خالقا مع الله فأثبتوا خالقا مع الله لذلك صموا مجوس هذه الأمة لذلك صموا مجوس هذه الأمة لأن المجوس لأن المجوس قالوا بإثبات خالقين قالوا بإثبات خالقين النور والظلمة وهي اختار كما قدرية وكوان هم نفاة القدر وهي القدرية وحلقوا إطلاقه آتك اللي يقنا ونفاة القدر هو قدرت أنفيه الذين يزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعله أي شيء أضعونك فعل كيسة سجاء أبورتي وعكس الجبرية فأثبتوا خالقا مع الله تعالى أي سجان سيأضونك وعليهم فعل كيسة أبورتي لذلك سموا مجوس هذه الأمة لهم عاب سادرتي لأن المجوس قالوا بإثبات خالقين النور والظلم دهيان النور والظلم أيها تكتيليه نور كوحو أبورا خير كظلمة وحي أبورتا شرطة مجوس هذه الأمة مركوة القدرية مجوس هذه الأمة النبي عليه الصلاة والسلام أمتها مجوس تيديوا فإن مرضوا فلا تعودوهم سوى حلا بوغضا مكرا وإن ماتوا فلا تشهدوهم وايهي فرقada firqooyinka la soo maray firqada uu calanka u sida qadariyadana waa firqade mu'tazilada mu'tazilada waa qadariye way وغيرهم فرقdaas iyo وغيرهم alay iyo iyaga غeyrkood meeshan waxa soo galay maxay leeyihiin asleeda aad u farbadan marka waxa tiraahdaa وغيرهم ta way ka raafidati xogaa yaraan ku dareynaa oo kuwa dadka ugu sharta badan ka mid ka raafidati ku darso wal khawariji wal khawariji والصوفية ودر صوفية دان ايغان والاحزاب المعاصرة والاحزاب المعاصرة مشارير ايغان والاحزاب المعاصرة المخالفة للحق المخالفة والاحزاب المعاصرة والاحزاب المعاصرة المخالفة للحق وادخل الامام الالباني وأدخل الإمام الألباني في تعليقاته في تعليقاته على الطحاوية المقلدة المقلدة تحت هذا الغير تحت هذا الغير فقال رحمه الله تعالى قلت كالمقلدة كالمقلدة الذين جعلوا التقليد الذين جعلوا التقليد دينا واجبا دينا واجبا على كل من جاء بعد القرن الرابع على كل من جاء بعد القرن الرابع الهجري على كل من جاء بعد القرن الرابع الهجري وأعرضوا بسبب ذلك وأعرضوا بسبب ذلك عن الاهتداء عن الاهتداء بنور الكتاب والسنة بنور الكتاب والسنة واتهموا واتهموا كل من حاول الخلاص واتهموا كل من حاول الخلاص من الجمود المذهبي من الجمود المذهبي إلى التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حولي وأعرضوا بسبب ذلك عن الاهتداء بنور الكتاب والسنة واتهموا كل من حاول الخلاص من الجمود المذهبي إلى التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بما شاءت لهم أهواؤهم بما شاءت لهم أهواؤهم ورحم الله إمام السنة إذ يقول ورحم الله إمام أهل السنة يعني إمام السنة إذ يقول دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وآله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار انتهى كلامه رحمة الله عليه وايه غيركana war badan adahe qeybka war badan waa leeyahay waxna waa ka dhiman yihiin waxna waa sheegnee wagayrihim waxaa la yidhi ka raafidatiyaa soo gelaysa raafidada waa min shari ahli lbidac hadaysa shar ahlilbidac ahayn shiicaday raafidada waa isleeyihiin iyo walkhawaariji ayaguna waa kuwa ahlulbidaca ugu sharta badan iyo wasuufiyati suufiyaduna ayaguna waa sharta ahlulbidac kugu sharta badan kamidi walaxzaabi almucaasira iyagana ku dar axzaabta mucaasirada oo xilligaa nala joogtay oo tirada ka badato maalin walba xisib cusub iyo urur cusub la aasaasahay xisib cusub iyo urur cusub almukhaalifati lilxaqi iyo xaqii khilaafta axzaabta marka waa ayaguna wax laga digtooyiyay ka mid yihiin in laga fogaadana ay waajibta qofkuna uu ku lumaayo haddii uu dariiqooda raaco dariiqooda uu raaco wax la koobi kara ma yihiinoo ka xisbu fulan iyo ka xisbu fulan ma la dhihi karaa lama koobi karo hadi waxaaba laga yaabaa hal magaalo keligeeda inay boqol xisbi ka jirto ama boqolaal xisbi ay ka jirto boqolaal xisbi ay ka jirto marka aada u fara badan yihin in xisbi la noqdo oo la taxasubo oo dadka muslimiinta ay qaybsamaan intaasi calaamad qofka inuu mubtadic ku noqdo wax yani inuu mubtadicnimadiisa wax sababi kara ma yihiin mase maaha asal oo min usuuli ahlisunna waljamaaca ah qofku ma khilaafay hadduu xisbi noqdo ama uu xisbi galo aawa asalkaas waa asalkii ninka la yidhaahdo cabdifitaaxya asalkaas waa asalkii daliilaha layska rabaa mogtaa dadka in layska tabdiciyo biduuni cilmin wa biduuni salaf lama rabo mogtaa biduuni daliil ijtimaacay khilaafeen a waxdada muslimiinta yani waxay iskhilaafeen alitifaaq in waajibka ahy ay khilaafeen aayado qur'aan ay khilaafeen miyaa jiray axaadiis nabiyo khilaafeen ee maxamed walaa takunuu min almushrikiina min aladiina faraquu diinahum wakanuu shiica waactasimuu bixabli illahi jamiican ay khilaafeen walaa takunuu kaladiina tafaraquu waactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu axsanta sharca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waladii awxaynaa ilayka wamaa wasaynaa bihi wamaa wasaynaa bihi شharca lakum min adiini ma wasaa bihi nuuxan wladii awxaynaa ilayka ma wasaynaa bihi ibraahima wmuusa waciisa an aqiimu diina walaa tafaraquu fiih iyo xadiidka nabiga alayh الsalaatu wasalaam alaykum bisunatii wa sunati khulafaaءi الraashidiin markii laga hadlay dadka iskhilaafkooda iyo may horta daliilka daliilka khilaafeen xadiiska khilaafeen oo cadaa jira waa ogaa kaas ya على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وعلى من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي حديث كلا ترى حديث كلا إيه إيه آه إلهي إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا وأوحى إلهي ورالي نوغيه عكس كده إلهي رالي نوغيه maya kuwaan kuwa ilaahay subxaana wa tacaala ficilkooda uu raalli ka yaha maa xisbiyadu marka waxaasoo daliila wixii khilaafay soo sunnu noqaa waxaasoo daliila qofkii khilaafay ma ku dhicin miyaa wax lagu bidcay karo waa ku dhaca qofkaasi qof khatar ku jira diinta ilaahay qof colla ah weeye heen abdi xafid maxaa ku dartoo kale ahlu sunna waljamaca dadku ahlu sunna waxay ka koobantaha magacu ka kooban ahlu sunna waljamaaca dadkii sunnada ehelka u ahaa kuwaanu sunnada ehel ma u yihiin ma soo ma ah waxaasoo daliila wax khilaafay ma sunnay ku taagan yihiin sunna kuma taagan horta ahlu sunna maaha waljamaacana maahano dadkii mido midaysnaana maaha dadkii dariiqadii saxaabada ku taagnaaya taabiciintana maaha iyo dariiqatu salaf dadkii ku taagnaa maaha waa intaas noo gudbiye waayahay واأحزاaب المعاaصرة المخالفة للحق وأdخل الإmام الألباني في تعليiقاaته على طحاaوية المqلدة تحتa hda الغyر غayrkan wuu soo geliya ninka la yihahdo aلألباني رaحمaة الله عaليه مqلidadu soo gelshay فqاaل رaحimه الله qلtu yii marku تacliiqinayay وغayrihi marku marayo oo wax ka qabtay marka qultu wuxuu yidhi kalmuqalidati waa yidhi kayrkaas muqalidada oo kale waay muqalidada waayo keliya kama wado yani muqalidada oo kale muqalidada maxaa laga wadaa waa kuwa madaahibta islaamka ama culummada muslimiinta mi qaar ka mida ku dhega gaaraan hadda kuwaan uu sheegaho waa kuwii salafka a'immadii salafka qaar ka mida iyo mid mid ka mida taqliiday sida a'immadii afarta aheed oo kale abu xaniifa iyo imaamu maalik iyo imaamu shaafici iyo imaamu axmed ibnu xambal aada loo taqliidaa markaasaa waxaa la helay rag leh xaqaba xaqa waxaa lagu miisaamaa xaqnimadiisa waxaa lagu ogaadaa in ay abu xaniifa uu aaminsan yahay taqliidku macnihiisu waa saas wax allaal wixii sida abu xaniifa wax u gartay iyo ijtihaadka abu xaniifa sawaab ah ijtihaadka abu xaniifa iyo ijtihaadka dadka hadday iskhilaafaanna ijtihaadka abu xaniifaan qaadana ijtihaadka abu xaniifaan qaadana kan maalikigaana saasuu leeyahay kan shaaficigaana saasuu leeyahay kan xambaligaana saasuu leeyahay waxay ka dhigeen marka aimadii sida wax macsuumiina oo kale imaamkuna macsuum maaha imaamkuna macsuum maaha markaasaa waxaa laga yaabaa wax kale iska daaya haddii aayad qur-aana loo keeno oo madhabka madhabka khilaafsan ama madhabka uu khilaafsan yahay ama xadiid nebi oo muttafaqun calayhi ah oo isagu og yahay ama mutawaatirba ah haddii loo keeno ma qaadanayo xadiidka markuu maqlo ama aayadda uu maqlo madhabkuu fiirina wuxuu leeyahay shiiku muxuu ka qabaa haddii la yidhahdo shiiku waa fatwado waa madhabkii shiikha sax weeye uu leeyahy haddii la yidhahdo madhabkii shiiku saatan waa khilaafsan yahana alqowlu waa qowl asheekh waa uu leeyahy alqowlu qowl sheekh waxaas waxaa salamiya akhyaari waama diin dumis diin dumis waay ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa ilah ilahi subxaana wa tacaala haddaan rijaal raacno iyo rag hebel iyo hebel nin walba hebel hadduu raaco xaggeen iskaga imaanayna ijtimaacii la sheegaayo ma imaana mase lawe mase imaamu maayo imaamu maayo imaamu maayo ijtimaac ee ama shaaficiya ma xayaytu wa in amud waxaasoo waxay daldalaan waa waa wasiyati linnaasi an yatashafacu iyo an yataxambaluu iyo waxaas waa iska waa wasiye aan laa macnaa laha ah waa laa macal laha min alciraaq waa wasiyadaas taqliid aad wasiyo he صifaة salaat nebi muqadimadiisa ayaa imaam اlalbani raxmat ullah calayh shubahdeeda shubahda taqliidka uga jawaabay inay soo aruuriyeen ay dhaheen culummada haddii aan la taqliidin oo waxay sheegaan aan la qaadan in la tanaqusa ay ka dhalanayso waxyaaba ay sheegeen waxaa kamid ah in culummada haddaan la taqliidin in la tanaquso ay ka dhalanayso tanaqusul muslimiinna wuxuu yidhahda waxay dhaheen marka adiga maaragta waa hay sax ma tanaquص muslimiinna sax maa gaar ahaan culummada muslimiinta in la tanaquso waaba imaam albani wuxuu jawaab wuxuu yidhahday culummada haddii la tanaquso dembiga lagu egyahay iyo nebiga haddii la tanaquso ka waran kufri waaye Ah, horta marka koowaad in la yihahdo sheikhaan taqliidi mayno tanaqus maaha sheikhaan in la taqliidaa marka horeba sharci maahane haddii aan kaba soo qaad inay tanaquskiisa tahay isaga la tanaqusa bal tanaquska isaga sheikh la tanaqusay culamada muslimiinta ka midu dembigu ku egyahe uu yiri albani raxmatullahi calayhi ee haddaad nebi maxamed tanaqusta ka warran calayhi salaatu wasalaam oo hadalkii nebi maxamed ka sugnaaday aad dheg jalaqaada u siin oo aad ka tagto oo aadan raacin calayhi salaatu wasalaam ood shaafici iyo iyo xambali iyo xaniifa ka dooratay iyo fulaan iyo fulaan ka dooratay aha waa ka fogta hadal badan ay dhimana waaya kalmuqalidati waa yuri aladiina jacaluu altaqliida diinan ay ka dhigteen waajiban oo waajib ah calaa kulli man jaa bacda alqarni araabici calaa kulli man jaa bacda alqarni araabici taqliid ku waajibiyeen qarni raabic qarniga afaraad kadib wixii yimid alhijri waa aimadii afartaa wixii ka dambeeyey a waxay leeyihin aimadaas inay raacaan waajib ku ah wax ijtihaad ay u banaaniyo midna lamaan aha saasay leeyihin marka hadalkaas waa munkar waxyaabaha dadka laga digaana waa ka mid dadkaasi kuwaas aimadii hore taqliidi jiray waxaa ka liita waxaa ka liita kuwa mucaasiriinta ahee ee dadka hadda nool nool qaar ka mid a taqliidaa kaa ka liita oo xisbiyadu ay kamid yihiin oo koy ka yihiin axsaabta xisbi walba wuxuu leeyahay amiiruu leeyahay amiirkaas qowlkiisa qowlaan hayn qowlaan qowlka amiirka ahayn ma qaato qowlaan qowlka amiirkiisa ahayn ma qaato xaq walboo loo sheego iyo fatwo walboo shiikoo loo sheego si walba ula qurxanaato wuxuu leeyahay amiirku ma qaato amiirkiiya ka warran muxuu ka aaminsan yahay hadduu amiirku sax ka dhigo waa sax haddii amiirku baatil ka dhigana baatil waa amiirku hadduu baatil ka dhigana baatil waa waa idaa amiirkaasa wuxuu u yahay idaa qaalad xadaami fasadiquuha fa ina alqawla maa qaalad xadaami amiirkaasaa u ahsan amiirkaasuu raacsan yahay waxaa intaas ka siiyaa badan xisbiga saas yeelaahi taqliidku agtiisa ma ka mamnuuca mase ka mamnuuc maaha taqliidka aimadii waa weli la taqliido abu xaniif iyo الshaafici iyo axmed ibnu xambal iyo aimadaas taqliidka la taqliida agtiisa muxuu ka yahay mamnuucu ka yahay masaajidka istaagaas wuxuu leeyahay muqallidada waxay ku dhaceen waa waxaan saxayn kitaabka ilahi iyo sunnada nabigaana raacitaan mudan cid kaasoo kaleana raacitaan ma mudna la shaafici walaa fulaan walaa fulaan walaa fulaan dhaha kaasuu shaaficiyooba taqliidaaye asaguna wuxuu taqliidaya mid geedka baalkiisa fadhiyo taqliidsan yahay mid asaga ag fadhiyo taqliidsan yahay uu hadalkiisa u aaminsan yahay inuu siyaasar go-an siyaasar go-an marka sax maa waxaas sax maa waxaas waa in waxa la raaca waa maxay kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam in la taqliidaa in la raacaa waajib ah in ashkaas la taqliidana ama ha dhinteen ama ha noolaadeena sax maaha kuwa nooluna waaba kasii liitaan kuwa dhinta waa kasii daran yihiin ma laga dardaarmo kuwa nool mase lagama dardaarmo qofkii man kaana minkum mutaasiyan falyataasa mustanan falyastana biman qad maata faina alxaya laa tuman calayhi lfitna laa tuman calayhi lfitna kii dhintaan la ogoleen in la taqliido ka nool maxaa u malayna marka ka nool waaba kasii daran yahay waxaas waaba xisbiyadii iyo haddii salafiyada lagu arkana saidin la taha haddii salafiyadii laga dhex arko taqliidkii noocaas ah wallahi waa masiiba waa waa xisbiyadiio min min xayu laa yashcuruuna ay u dhawaadeen waa dadkaas ma dareensana laakiin laakiin dariiqa taas waa dariiqii xisbiyada culimmadii salafiyiinta ah oo ahlu sunnada ahaa oo ahlu xaqa ahaa mid ka mid a inaad dhaka minte iska tiraahdo aad dusha iska saarsato ee aad wax walba oo la waaqica kusoo kordha aad kusargoydo hadalkiisa aad tiraahdo bal hebel ii raadi muxuu ka yidhi inta kale laguma kalsoone oo maxaa u kalsoonaa weyse mausa salafi sunniya ahayn maya salafi waayahay sunni waaya laakiin hebel horta i hebelaa ii dhiman eed hebelkaas keliya raadido aada milicsato keligiis asagaas wuxuu yidhahdana wax walba aad kusargoysaahay wax walba aad kusargoysaa qofkau naco waad nacday qofkau jeclaado waa jeclaatay qofkii asaga xoogaa wax ka sheega waad necabta qofkii asaga jeclaadana waa jecesha maxaad ku sifaysantaha markaas taqliid acmaa waay taqliid acmaa waay saasna salafiyada ma lagu yaqaan mase laguma yaqaan laguma yaqaan sax maa ahlu sunnada waxaa la rabaa culimmadii ahlu sunnada ee dhintana inay culimo u wada yihiin waxa mar walbaba haddii laiskhilaafo loo laabaana laga dhigo alkitaabu wasunna kuwa noolna ay culimmadii salafiyiinta u yihiin culimmadii ahlu sunnada ay wada yihiin kuwa noole dhammaantood ama carab ha joogeen ama cajam ha joogeen ooda mid kamid a aad adugu taqliidi se waxaa ka imaanaya sharca ka imaanaya tacasubka noocaas hada adugu hebel taqliido oo fulaanna hebel taqliido oo fulaanna hebel taqliido marka dambe madaxa laisla gala markaasaa waxaa dhalanaa fulaan waa mubtadic fulaan waa xisbi fulaan ma raacsani fulaan ma raacsani oo muxuu ku xisbiyoobe muxuu ku mubtadicoobe muxuu ku qaldan yahay shiikhayga uusa jeclayn ama shiikhaygaana jeclayn war jacaylka sheekhaadu madiina sheikhaadu goormau noqday miisaanka lagu miisaamo diinta jacaylkiisa lagu miisaamo horti maxaa miisaan aha ama miisaankii horti miisaankaah waxaasu diin maaha waxaa la soo maray waxyaala yaab kaloo dhaca waxaa ka mid ah qofka markii la leeya mubtadic waxaa la rabaa mogta usuushi ahlu bidaca usuushi ahlu sunnada inuu wax khilaafsan yaha la rabaa qofkaan asagay ahlu sunnada wax la akri karo ama la sheegi karo oo qofkaan uu manhajkii salafka iyo manhajkii dariiqii sawaabkaha uu ku khilaafsan yahay in la heli karaa la rabaa laakiin wax haddaad kitaab walba rogto aada qofkii wuxuu ku khilaafsan yahay xaqii aada keeni karin inaad un iskaga nacdo hebelou nacay ama hebelaa la diray waxaa saxmaa khiyaara waxaa saxmaa waxyaabaha dhacay waxaa ka mid a waxaan arkay hadda ka hor ninaa wuxuu yidhi anoo maka joogo wuxuu ugu yidhi niyu sheikh hebel ma soo aragta saana haa waniy wallahi waa jeclaalaha shiikaas inaan soo arkana waa jeclaalaha laakiin waxaan ka baqaa kuyihi hebel kalean ka baqaa shiikaasna oo maxaa labadu waa laba salafi waayo yidhi lakiin xoogaa waa iska soo horjeedaan waa isqaniinsan yihin marka wuxuu yidhi haddaan marka kaasaa xoogaa baaxad weyn hambaabulane asagaasaan xoogaa istusahawi inaan la socdo keliya haddii aan marka kan kale ugu ag arko balaaya iga raacaysa ar waxaas waab addoonnima saa sax maya akhyaare qofkaas waa maxay waa cabdun liman addoon ilahay miyuu noqda mase qofkaasu addoon u noqda wax kula toosan ama nin kula quman ama siyaaradiisa inaad ka cabsatahay uga cabsatahay sheekh filaan saxma inaad siyaaradiisa uga cabsataa saxma waxaas marka waa ayaduna waa talaacub shaydaan dadka ku ciyaaray talaacub iyo waqti lumis acaajibtaan u badan iyo dadka cilmiyada cilmigooda ogaaban yihin ah u badan yihin iyo dadka maalaa yacniga badan oo aan hawlay hayaanba aan la arag dadka aan hawlay hayaan la arag hawl kale kama dhigtaan qiila iyo qaala iyo fadhi kudirirkaas waxaasaa sheeka u ah fadhi kudiriro waa casri ah marka waxaas oo kale sax maa waa taqliid liita waay taqliid liita yaa asal ule marka xisbiyada asal ule masalafiyada asal ule xisbiyada asriga xisbiyada asriga haddeerna salafiyada waa lagu dhex arkay markii culimmadii a'imadii casrigu markay dhinteen alimaam alalbani iyo alimaam ibnubaas ibnu cuthaymiin iyo muqbil ibnu haadi alwaadici raxmat ullah caleyh xoogaa fitan fara badana iska dhacday marka waxyaaba badanaa la arkay waayahay wljabriyati wlqadariyati waeyrihim uu yidhi xagee marsiin hadalka sheekha wacraduu waxay ka jeesteen bisababi dalika can اlihtidaai binuuri اlkitaabi wasunati ka jeesteen can اlihtidaai binuuri اlkitaabi wasunati ka jeesteen wاtahamuu waxayna tuhmeen kula man xaawala اlkhalaas cid walba oo muxaawalayda oo isku dayda in laga takhaluso min aljumuudi اlmadhabiyi laga takhaluso ila اtamasuki bihada nabiy bihadyi nabiy salى اllahu alayh wasalamna damcdo in la aado aljumuud اlmadhabiyi iyo madhabki madhabiga jumuudkiisa iyo qalalaantiisiiyo madhabku saasuu yidhi in inta laga tago la aado ila اtamasuki bihadyi nabiyi salى اllahu alيه wasalam cid walba isku dayda waxay ku tuhmeen bima shaءat ahwaa'uhum wax walba oo hawooyinkoodu ay dooneen waxa lay rabaan ku tuhmeen wraxima allahu alimaam imaam ahlusunna id yaquulu diinu nabiyi muxamedin ahbaaru diinta nebi maxamed waa maxay fulaanaa yidhi iyo fulaanaa yidhi miya alahbaaru waa nicma almatiyatu lilfataa aahaaru matiyada waa maxay gaadiid la gaadiidsado ninka dhallinyarada maxaa u wanaag badnaaday aahaaru aaaartii nabiga calayh isalaatu wasalaam laa tarqabanna can alxadiidi waaalihi faalra'yu leylun walxadiidu nahaaru walarubamaa jahila alfataa ahara alhuda waashamsu baasiqatun laha anwaaru waxyaabaha dadka indha tiraan waxaa kamid a taqliidka iska ilaasha taqliidka ka fogaada taqliidka sheekhiina iyo sheekha kale iyo midna qof walba yaysa taqliidina iska ilaasha taqliidku waxaa laga yaba dadka qaar inay islahaan firiqdan liliita oo foosha xun markii la miithaalayay alalbani raxmatullahi caleyh maxaa ku kalifay wakayrihi markii la yidhi inuu kalmuqallidati hore ka yidhaahdo kalmuqallidati muqallidoysa in la sahlanaan diinta meelaha laga laga soo galo dumiskooda diinta dumiskeeda meelaha laga soo galo muqallidadu waa ka mid waغayrihim o min aladiina khaalafuu sunata dheh wاljamaacata waxaalafuu aلضalaalata waxay kaalmeeyeen oy xilfi u sameeyaan aلضalaalata iyo baadida ayay xilfi iyo garab u noqdeen wanaxnu minhum baraa-un kuwaas waxaan ka nahay anagu beriyaan ka nahay wahum cindana dulaal agtaynana maxay yihiin kuwaasi waa dulaal iyo waa ardiyaa ardiyaa kuwii liiliito xaqiraay weeye agteenna waa airanoo liita waa ahlulbiduc waa liitaan waa airan yihiin wabilaahi alcismatu wاtawfiiq ilaahayaa ilaalinta iyo tawfiiqduba ilaahaya subxaana watacaala kaalmihiisay ku ahaatay alxamdu lilahi aladi binicmatihi tatimu الصaalixaat kitaabkiina waa dhammaaday wallahu subxaana wa tacala aclaa waclamu bilahi tawfiiq